asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsana kheyrta hawad nagala socotaa meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
waa habeennimo isina shanta bisha sagaalaad ee sebtembar laba kun labaiy labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijkan kusoo qaadan doon waxaa qeyb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay dagaalo ciidamada booliiska xaramcad iyo kuwa duufaano iskaashanayo oo maanta al-shabaab weerar ku qaaday ama weerar ku dhexmaraba dagaal ay ku qaadeen nawaaxiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaano kale oo hoosmaada gobolkaas iyo shabeellada hoose howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ciidanka xooga dalka maanta ay qaadeen ayaan soo gubi doonaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa faahfaahiyey wararka ugu dambeeyay khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay iyo xoogaha iyo macluumaadada kasoo baxaya caawa ad degsi doontaan qodobada kale waxaa qeyb ka noqon doona ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu sheegay in soomaaliya ay leedahay laba cadow kulan uu maanta ka qayb galay ee ururweynaha haweenka soomaaliyeed ay soo qabanqaabiyeen ayuu markaa khudbada ka jeediyey waxaa kaloo maqli doontaan kulan loogu diyaargaroobaya howlgalka ka dhanka al-shabaab ayaa beedhab lagu qabtay wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaana kulanka dardaaran la qaatay codobyo ka tirsan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ee soomaaliya oo tobar loogu soo xelay waxaas oo kale idiin soo guddoonaa maxkamadda ugu sareysa dalka kenya ayaa meesha ka saartay dacwaddii uu doorashada madaxtinimo ee ka gudbiyey rayla odinga halka ay ayiday guushii william samuel ruuto waxaawayaad maqli doontaan saaxiib yaal qodobadaasi wixii soo korro ayaan idiin soo gudbi doonaa oo barnaamijkan qayb ka noqon doona maxamed jaaji ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo
diid
saxibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdan kale barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadee haddalsan magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan raaca barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaas ku bilaabeena howlgallada markaasi ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka dhanaha al-shabaab ay bilaabeen tani markii al-shabaab ay ayaynu ku dhowday ay kordheen weerarada markaasi joogtada ay ka fulnayaan magaalooyinka muqdisho iyo gobollada dalka qaar oo si kulal markaasi dhinacyadu ay uga hadlayaan si warkaasi wax loogu qabto ciidamada dowladda federaalka ah maanta waxa ay la wareegeen deegaano hoos taga markaa gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ciidanka xoogga dalka gaaraan kuwa qaybta ku labaatanaad ee howlgalka gobolka hiiraan ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan ka furiyay deegaanaha hoos yimaada magaalada Bu- Bulburti ee gobolka hiiraan halkaasna waxay sheegeen in ciidamadu ay markaasi ay la wareegeen deegaano markaa ka tirsan ee gobolka markaasi deegaano ka tirsan maamulka hirshabelle dhinaca kale wararka aan ka helayno deegaanka basra ee duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay sheegayaan in halkaas saaka hoosina uu ka socdo howlgallo dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowladda gaar ahaan haram cad iyo al-shabaab dagaalka waxa uu markaa eh, ka dambeeyey kadib markii ciidamada booliiska iyo kuwa haram cad iskaashanaya ay warar ku qaadeen fariismaha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka basra iyo beerta caali mahadi oo ku yaala inta u dhexeysa balcad iyo jowhar eh, sidaasina uu dagaalka uu ku bilowday ilaa iminkan dagaalka uu socda dhinacyadu khasaare kala duwan ayaa soo kala gaaray dabataliya ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa warbaahinto la hadlay goorsi hore soo caawa ah isagoona markaa wararkii ugu dambeeyey howlgalladaasi ciidamada ay bilaabeen khasaare dhankooda soo gaaray markaa ka warbixiyey
inaan digniin u mariyo ummadda soomaaliyeed inayan ku halligmin inay aadaan meelahaas inayan ku halligmin maxaa yeelay wixii khasaare ee soo gaaray hadhow naf iyo maal meel aan waxba jirin ninkii inta looga yeero aada bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah Eh, waxaan galabtaa oo isniina wakhtigan aan hadda joogno isku nimi halka shirka jaraa'id inaannu warbixin kooban idinka siinno howlgallo ay xalay iyo saaka iyo maanta gelinkii hore laga fuliyey agagaarka inta u dhexaysa shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe halkaasoo sida mujtamaca ku nool magaalada muqdisho ay ka warhayaan ay nimankan khawaarijiyiintu maalin walba ugu yeeraan oo yidhaahaan maxkamad baannu saaraynaa maxkamad baa lagaaga yeeray maxkamad baa ku doonaysa iyagoo u yeerta muxuu ahaa eh, mujtamaca kala duwan waxay u yeertaan kuwa nutaayada qora waxay u yeertaan ardada waxay u yeertaan dalladda tacliinta waxay u yeertaan baabuureyda waxay u yeertaan ganacsatada waxay u yeertaan culimada iyagoo yidhaaha maxkamad baa halka lagu hayaa cadaalada noo imaadda Eh, sidaa ka warqabtaan cadaalad haddii ay ka hadlayaan cadaaladdu waatay hadda ka fulinayaan iyadoo wakhtigan abaaraha ah lagu jiro oo dalku uu la tacaalayo iyo dowladdu ay la tacaalayso in muxuu ahaa abaarahan dadka sida loo samata bixin lahaa waxa ay ka sameeyeen galguduud iyo muxuu ahaa eh, hiiraan waxa ay ka sameeyeen taasaa iyagu cadaaladday u yaqaanaan sidaa awgeed eh, waxaannu saaka howlgal ka samaynay lixdii aroornimo eh, dhulka u dhexeeya basra iyo beerta cali mahdi oo meesha ay dadka ugu yeertaan oo aannu ka warqabno muddana aannu ka warhaynay ee ahayd eh, cutubyo ka tirsan ciidamada amniga oo isugu jira ciidanka daraawiishta booliiska ciidanka daraa- eh, gaarka u tababareen haramcad duufaan iyo ciidamo kale oo iyagana ka tirsanaa sna muxuu ahaa howlgalkaas oo lagu soo guulaystay laguna soo baabi'iyey ayna ka kala carareen eh, saaka subaxii hore ilaa lix saac alaabtooday kala qaateen kala carareen aan dib dambe iyo meelay kala aadeen aan lahaynin meeshu waa kayn Eh, wixii qaadan kareen waa qaateen wixii ka dhiman kareena waa ka dhinteen annaga waxaana soo gaaray hal sarkaal oo xidigla oo dhaawac fudud gaaray iyo hal- hal askari oo naga dhintay Eh, howlgalkani wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyey oo aannu fulinno ma aha mid joogsanaya howlgalladu waa soconayaan waa isdaba joogaan kani waa kii horreeyey laba arrimoodba marka waan rabaa inaan u sheego mid waxa weeye siyaasadda dowladda waxaa ka go'an in nimankaa layska celiyo oo lala diriro maxaa yeelay wax dambe oo loo hagranayaana ma jirto waad ka warhaysaan dadka hiiraan maanta waxa ay e, siday uga gilgisheen iyo siday isu abaabulayaan dhuusamareeb iyo cadaadaagteeda meesha hadiyaduna sidaasoo kale dadku iyagaa maanta go'aansaday maantana waxa waxaa la qabtay shir weyn oo ummadda soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa xamar degan oo uu ka soo qayb galay prime ministerka wasiirada ee, ururada bulshada iyo guddoomiyaha gobolka loogu ee, laguna talagalay in dadkan layska qabto wax kale oo yaalla oo soomaali u dhiman ma laha in layska celiyo oo gurigay ku jiraan iyo meeshay ku gabadaan iyo meeshay istaagaanba lasoo sheego ama eh, laga warhayo oo lo- lo- lo- si collective ama wadajir ah eh, loola dagaalamo Eh, sidaad ka warqabtaan waxaan rabaa inaan digniin u mariyo ummadda soomaaliyeed inayan ku halligmin inay aadaan meelahaas inayan ku halligmin maxaa yeelay wixii khasaaraya ee soo gaara hadhow naf iyo maal meel aan waxba jirin ninkii inta looga yeero aada intuu aadaya waxaa loo qaatay isagoo u soo sheegay ciidamada amniga oo yidhaaha halkaasi halkaas aniga layga yeeray saasaa jirta ninkaasay soo wacay taleefonkaana laygu soo wacay kadibna ciidamada amnigu ay amnigiisa ilaaliyaan ma aha in la aado ninkii aada oo aanu ku ogaanno kuwa badanna hadda waannu ka warqabnaa ninkii baabuurka ijaaro baabuurka ijaaro dadka qaadow iyo kuwa u- loo yee- oo u yimaado dadka u yeerow kulli waxaanu ognahay dad badan oo oo- oo ku lug leh iyaga dagaalamayo iyo dadkaas u adeegaya waa isku mid ummadda soomaaliyeed agteeda maanta xaaladda soomaaliya ay marayso ee dalkoodii gudahoodii iyo muxuu ahaa abaarihii jiray colaaddii colaad dadka ugu daraya qof kasta oo ka qayb qaata marka waxaan uga degaynaa dadka soomaaliyeed guud ahaan dowlad goboleedyada jooga kulli qolo walba oo soomaali ah waxay go'aan ku gaadhay meeshay degan yihiin iyo aaggooda inay iska celiyaan in la isla celin karo shan iyo toban wiil oo meel soo istaagay oo waraaqa dadka u keena oo yidhaaha muxuu ahaa ee, ee, cadaalad baanu kuu qaadaynaae cadaalad haddaad weydo annaka noo imow haddaad noo imaan weydina waa ku dilaynaa marka waa garan kartaan nin la yidhi waa ku dilayaa cadaaladna waa kuu qaadayaa inayan meel wada gelaynin waa idiin muuqataa waxaan eh, rabaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay gacan siiyaan ciidamada amniga wiilashaani guryaheennay joogaan xaafadaheennay joogaan waa dariskeen xaasaskeenna saaxiibbadood bay- baa dhalay agteennay deggan yihiin si wada jir ah ummadda soomaaliyeed maanta waa go'aansatay dowladduna go'aan waxay ku gaadhay inay iyadu hormuud u noqoto khudbadaha maanta waxaad ka dhagaysan doontaan idaacadaha ee uu ka jeediyey muxuu ahaa prime ministerka dalku si ay dowladda uga go'an tahay in lala dagaalamo nimankaas waxaan aad u ammaanayaa ciidamada amniga ee howlgalkaa sameeyey howlgallada soo socdana samayn doona awalna ku dhex- ku- ku ji- ku dhex jiray waxaan aad u maqla anigu taliya ciidanka booliiska eh, askari baa sidaa yeelay askari baa sidaa yeelay hal askari oo wax xaaladdiisa ilaahay ogyahay oo wax yar ama waddo kaa celiyey in ciidamada lagu ijaafeeyo iyagoo habeen iyo maalin eh, u soo jeeda amnigaaga waxay ila tahay inayan saax ahayn ciidamadu waa dad badan oo habeen iyo maalin soo jeeda oo amnigiinna ka shaqaynaya marka in gacan la siiyo wixii xun iyaga loo soo sheego iyaga idinka qabanaya saasaan eh, muxuu ahaa eh, shacabka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dalka oo dhan iyo dowlad goboleedyada iyo ciidamada jooga oo dhan ee isku dhafka ah in lala diriro nimankaas si ay dowladda uga go'an tahay inay idinkana idinka go'naato dad badan baa laga soo badbaadiyey oo so- ka soo kala cararay qaarna waxay raaceen iyagay la carareen qaarna waxay ku la soo carareen waxay la soo carareen eh, xagga eh, ciidanka ciidamaday u soo carareen waxaa noo qorshaysan howlgalkani waa kii koowaad inaannu meesha ku noqonayno iyo inaannu meelo kale tegi doonno waa qorshe annaka noo degsan laakiin waxaan uun kuu sheegayaa qorshahani waa siduu u bilowday Sa- waa sababtaan u leeyahay qofowna ha aadin meesha haddaad adigoo meeshaa u sii socdo dhib kula kulmo ama ka soo socdo dhib kula kulmo ama aanuba ogaanno inaad meelaha tagtaan maxaa yeelay nin saaciday baa tahay ama aanu ogaanno hadhowtu wixii kaaga yimaado yani mas-uuliyaddaada marka shacabkeenna waa u turaynaa waxaanu rabnaa inay nala ogaadaan waxa soconaya iyo waxa meesha jiran inaan kuna la socodsiino
dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo markaas ka hadlayay kulan markaasi arrimaha haweenka gaar ahaan wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya qadajo maxamed deeriye naxayadu ay soo qabanqaabeen ayuu markaas uga hadlay arrimo kala duwan oo xukuumaddiisa ku saabsan wasaare ayaa maanta dah furay qorshaha qaranka ee kaalinta haweenka ay ku leeyihiin amniga iyo xasiloonida dalka wasaare xamse cabdi barre uu ka hadlayay munaasabadda ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay doorka muhiimka ee haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadgelyada iyo amniga gurmadka abaaraha isagoo dhinaca kale arrimaha ammaanka markuu ka hadlaya sheegay in soomaaliya ay leedahay laba cadow uu mid ugu horreysa ay tahay arrimaha abaaraha kan kalena ay tahay al-shabaab in laiska qabtana u baahan dhanka al-shabaab markii loo eego dhinaca kan abaarahana dadka soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen in markaa gurmud deg deg ah markaasi la gaarsiiyo maruu ka hadlayana wuxuu yidhi
sideedaba sideedaba maxaan ku qanacnaa shabaab inay yihiin shayaadiin oo ay ilmihii jahanname yihiin oo xababu jahanname yihiin oo shayaadiin yihiin oo ay waajib tahay in lagu jihaado oo lala diriro ma deliil baan u baahannahay midka shalay hiiraan waxaa aragteen ka samaynayay maa deliil u baahan in lala diriro ma in kitaabka iyo qur-aanka wax looga raadiyo u baahan yahay waayaan isooga celin laanahay marka maxaanu dagaalami laanahay xaggee laynaga hayaa waxaan aaminsanahay guushii way bilaabatay guushu inay bilaabatayna waxaan ka garan meeshaan ka soo gelayay raadadkii guushaa ku yaallay gabdho soomaaliyeed oo buskidkii iyo muqmadii iyo biyihii diyaariyey baan ku soo maray meesha oo ciidamadooda u daabanay waxaan hubaa inay bilaabatay marka mar hadday gabdhaha soomaaliyeed bilaabaan waa bilaabatay guushii iyo in laga adkaado cadowga waa bilaabatay meel aan dib ugu laabanna male mana ka laabanayno waa in layska celiyo waxaan halkan runtii uga hambalyaynayaa marka koowaad waa u tacsaynayaa maadsantiin marka koowaad waxaan tacsi runtii u dirayaa tiiraanyale guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ay nimankan dhibaatada ku hayaan gaar ahaan ilmihii iyo hooyooyinkii iyo walaalihii ay ku xasuuqeen gobolka hiiraan iyo meelo ka mida galgudud waxaan leeyahay inta dhimatay waa shuhado allah u naxariisto inta dhimad dhaawacana allahwba uga dhayo waxaan laakiin ugu hambalyaynayaa sida ay uga jawaabeen oo ilaa hadda ay uga jawaabayaan shacabka soomaaliyeed beelaha soomaaliyeed wiilasha soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed ayaga oo kaashanaya oo runtii weheshanaya qaybaha kala duwan ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay waad mahadsantihiin jawaabaha ay bixinayaan iyo siday isooga celinayaan runtii way ku mahadsan yihiin xukuumadda iyo dowladdu way garab taagan tahay jawaabaheedana waa way arkeen haddana way sii arki doonaan wayna sii garab taagnaanayaan ilahay idankiis saakadan hadda waxaan ugu hambalyaynayaa taliya xijaar waa joogaa inay duulaan qaadeen oo meelo ad adag oo ay fadhin jireen oo ay basro ka mid tahay ay ka xoreeyeen oo ay ay fogeeyeen weliba eryeen insha allahu wayna sii daba socon doonaan waana ugu hambalyaynaya way ku mahadsan yihiin Ee, waxaan guddoomiyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada waynala joogaa iyo maamulka gobolka banaadir iyo booliska iyo qaybaha kala duwan iyadoo oo aan xukuumaddana insha allahu ay si xoog la u shaqayn doonto waxaa inoo ballan ah degmo kasta inaan ku qabanno kulamadan oo kale waxaa inoo ballan ah inaan xaafad kasta ku qabanno waxaa inoo ballan ah inaan dadkeennu iswacyigeliyo waxaa inoo ballan ah mas guri laguma noolaan karo masaska yaryar ee guryaha ku jira inaan bannaanka usoo saaro intaa marka laga tago guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo gobol kastay ku nool yihiin waxaan u soo jeedinayaa gaar ahaan magaalada muqdisho kuwa ku nool kow ka yihiin walaalayaal waxaan gallay dagaal dagaal baan ku jirnaa markaad dagaal ku jirtana dagaal markaad ku jirto cadowga waad xanuujin waa la xanuujiyaa cadowga markaad dagaal ku jirto markuu xanuunsado waxaa lagu yaqaanaa reactionkiisa iyo jawaabta uu bixiyo jawaabta uu bixiyo hadday noqoto mid naflacaariya oo waxa hadda dhacayood aragteen micnaheedu canow wuu dhintay waa daciif ha ka hadhin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego mar haddaynu dagaal galloon goosannay dagaal mar haddii aan cadowga xanuujinnay waxbaa inaga soo gaaraya dadka soomaaliyeed waa inay ogaadaan cadow jawaabuu bixinayaa xanuunnaa imaanaya xanuunaha waa inaan ku talagalnaa qur'aanku ilaahay ku sheegay in takuunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun haddii aad xanuunsanaysaan saxaabada saasaa lagu sheegay haddaad xanuunsanaysaan oo dagaalka uu aad ku dhimateen ood ku dhaawacanteen waxaad ogaataan ayaguna way xanuunsanayaan sidaasoo kale way ku dhimanayaan way ku dhaawacmayaan laakiin maxaad dheertihiin watarjuuna min allaahi maa laa yarjuun ilaahay baad ka rajaynaysaan idinku waxayn ayagu ka rajaynayn maxaa jira ayagu daalimiin ilaahay bay ka soo horjeedaan masaajidka kii ku tukanayay dilayaan gabadhaa soomaaliyeed bay dilayaan canuga soomaaliyeed bay dilayaan dowladnimaday hor taagan yihiin noloshay hor taagan yihiin soomaaliya inuu cad u haystay go'aan ku gaadheen oyse ahaato waa la soo diray ma aha wax oo ha u malaynaya iska soo baxay ma aha sidaa darteed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii ay qarxiyaan haddii ay toogtaan hadday dilaan waxaad dagaal baad ku jirtaan cadow baad la dagaalamaysaan waa xanuun ka mid ah xanuunnadayda ka soo gaaraya waana laga gudbi doonaa markaad jebisaan haddii ilahay dhaho waana la jebinaysaan waxaan mar labaad runtii u mahad celinayaa wasiir khadiija iyo inta soo abaabushay oo halkan joogtay iyo madaxda kale ee sharafta leh oo halkan joogta iyo gabdhaha soomaaliyeed ee quruxda badan sida sacdiyaan la qabaa runtii gabdhaheenna tuutaha qaba ee saraakiisha iyo ciidamada runta ah aad iyo aad aad u mahadsantihiin in lala shaqeeyo oo amniga ay gabdhaha kale kala shaqeeyaan oy guryaha masaska ka soo saaraan aan kula dardaarmayaa tiimkan kalena ayaguna waa kuwii saaka cayriyey waa kuwii saaka ka reeyey oo ka adkaaday waxaan rajeynaya inay sii daba socdaan ay ka adkaadaan dhammaantiin waa mahadsantihiin waana idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
سلام caafimaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaas sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sorry sorry sorry sorry bello sorry sawir iyo tabeele super side baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego super side design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subar sayn design waa mid taqaan super side design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka faras magaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida randiboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean subar sayn design waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sayn design waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eberli xal todobo labaatan tobaniyo labo tobaniyo labo sideetan iyo shan tobaniyo labo konton iyo shan ama eberli xal sagaal todobo eberli eber shan ama eberli xal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytkooda ah www supersan som s o
bangiga dahabshiildahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanu hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku xubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegane hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungoo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaro tarabiano iyo camar weyne
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaanadood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga ow waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeedah ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
toddobadii dhexe barnaamijka horeeyga wararka afar labaatanka saacada hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markana haddii aanu eegno koonfur galbeed soomaaliya ciidamo ka tirsan darawiishta dowlad goboleedkaasi ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta tababar loo soo xiray waxay markaas la sheegay inay deer u yihiin howlgallo culus oo kanan ah al-shabaab deegaanada ay kaga soogeen maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ilyas cali nuur ayaa kulan dardaaran la qaatay cutube ka tirsan kulan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhowaan baydhabo tababar loogu soo xiray isagoona sheegay inay markaasi u diyaar garoobaan gulufka ka dhanka al-shabaab askarta yoona an mahagnagaano oo tababarka laanhiri koonfur galbeedka faanaso geedka dadka dhanmaylayana casharka isin dhika doontaan yaa sugahayana warsin sugahay film may sugahay filmka cusub markiis cusub film cusuba la hadhay jirooda leeda otooriyaalka jaraan otooriyaalkii filmkiisi warsin sugahay otooriyaalka wali sameey doonaan yaa la fade marka maysinka bashaarayay horta markan koreyta anmahadnagaasaan unayna anmahadnagaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasiir saalax sariif sidkey saalax shariif sidkey may basinka deegay lama neef gaal ee i qadadayo raashinshow ya dhiibahay ciidanka baasimiin xildhibaanka wasiirka may balena noolow weligaaba noolada jartay noolow intii noolojarta noolow noolo sharafleka noolow yaalana xildhibaanka ciidan maasini kidayinshi mudanyi may fanaana dal i dibi dadka rooga may al-shabaab wallamay kuusaayus wallamaysiihayo waana naqaxyahayan midilahayaan naqaxyahayan jiditaayona gooyayaan wallamaysiihayo hadan anshuralasiaylanki haroorleero burooraysgamelanki koyleero burooray tukaasha yire may la faday dadka saas oo kale en askartan kuwa qabaano yoona may leeraa is al-shabaab dadka mar hore keliyaaka kulabahi keliyaaka dadku kulabahi ku absadaayaan isimay boo naxariisa muujiyaasana lan may leeraa is hooba askarta hal taageeray leera lankaas isku dhiifadaley laakiin may falaana dad dhiig leh damiir leh caqlo leh insaannimo leh bini'aadamnimo leh oo ilaahay diinka abuuri dalbasho jilac geli raxmad geli ra'uuf geli inti askarta kuwa qabaanoo sida xildhibaanka iyo wasiirka oo kala inkadaydan unayna mayba surumna booskii nabo maxamed sal allahu calayhi wasalam ya may leeray aayadda qur-aanka kadayati yaa ayuha annabiyu xarid almu'miniina cala alqitaali in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuuna mi'atayn wain yakun minkum mi'atun yaglibu alfan min aladiina kafaruu biannahum qowmun laa yafqahuun ilaahay aayaddiisu nabo maxamadow dadka dhallinyarta ka boorin ka dhiirigelin dagaalka yaa ayuha annabiyu xarid almu'miniina cala alqitaal mu'miniinta qitaalka jihaadka ka dhiirigelin dadka geedka jihaada la fadow isimu dadka geedka jihaadka xaq alle intii ka waajiba isimu may waalidhee lankii aadis jidka laku hiridi baaburkii haansocda lugubi gaaridameera wallinkasheenaleeri baabuur markii lisku dhaafi laku noogi gaaridameera wallinkasheenaleeri gaaridameerkii laku dili usiina lugubi qofkii walaha wadiina la qobaday la goori adduunyotaas kuna nalaargay wiliin hasiimartay taaridan oo kale zaki laku qaade beertaa zaki laku qaade gaarigaa zaki laku qaade islaamtaa zaki laku qaade adin zaki laku qaade magaaladii aad roogto haddana zaki laku qaadaay magaaladii aad ka noolaytiina noqobateega la saaray war ka noolada koray taas may ka noolada kor جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لغان ميليري نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوري إن جاء رجل رسولك إلهي أرأيت إن جاء رجل أخذ مالي رسولك إلهي لم هدئ كوي أنت أنا حولي قاوة كورم بياري رسولك إلهي رسولك مالي فلا تعطيه انصيده يا لاري لكن سؤالها كنجي أرأيت إن قاتلني رسولك إلهي كورم بعدي أنا نديله إيه لدقال فقاتله لدقال يا رسول رسولك إلهي أرأيت إن قتلته إن قتلني رسولك إلهي كورن بياري لكن لدقى لن أذي أرتي هدي أن إدلك كورن بياري أدن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت شهيد شهيد أتاري هدي لذلك دي المكاس ما ياري هدي لن إن كوين كلها أنا مالك إيك لدقى لمو ومالك إسي أني أرى رسولك إلهي وسيئي أنصيد ولاري هدي إيه لدقى لم كورن با أو هدي مركز إدلك هو بقى ذلك دي شهيد أتاري rasuulka ilaahayow ara'ayta inkuwaran bayaari in qatartu haddii aana dilin kuwaran fahuwa fi naari naarta galee rasuulka sal allahu alayhi wasalam eeyada dhalay iyo shabaab naarta galaaya ma hoorayinsiinka kuwaransiina degaa lama fadaan war dilee anigaanay xadiidka ani sheegay anna ma sheegna anna ma qaadan mayl anna ma erna nabi muxamed sal allah alayhi wasalam eray uniga mayna noo fale kaasa ka dagaalamaan haddii lan xoolaga inti kiika la dagaalamo masuxuubka ka qaalada kiinka koy man qutila duuna maalihi fahuwa shahiidun anam erna rasuulka sal allahu alayhi wasalam eri lankii usugo xoolashay ka dagaalamow oo diidini la dila fahuwa shahiidun wallaahi shahiid bu lankaas lankii usugo xoolashay diidini la dila lankaas shahiid rasuulka sal allahu alayhi wasalam eri shahiidnimada la weydiiyo janaado la weydiiyo taasu marka lankii xoolashay lagu qaadlay beertis laha ku buriyey gurishay laha ku buriyey jidki lagu gooy kaas maba nasi jiro neefka olayla sheegay haddii laka dagaalamay lankii neefka kinka koy adun diida oo isdilan hoobba ada dilina maylaari naara gale hoob uska dilana shahiid ata jinaado galaas marka saaxiibyaalow ilaahay basinka dhaariyey shabaab geedka markii xoolaha kinka kuwayaan oo jidka gooyaan waana weerarnakay qaadayaan iyo kadhamadan naarka buisimena masamamaguisin war awlaadiitana una dhallinyaradii unniina dhalatiin hoogana noo ku wadidahay tumi afar jera la wadidahay tumi sajeer awoodaa dhalli inaadaa dhalli baadii roog waa ku wadidahay adiina inta geedka roogda karaa haysata falaase alaysa haadaa xayun alaysa lanaa damiirun bani aadam miihiniya dad damiirle miihiniya dad dhigle miihiniya dad islaamle miihiniya lana aaday aawshay isla fiiriyo laku wadiday unogii haddahaanbay oo tumanjarkaha ayaa laku wadidahay hadduna war haannagaday xoolagiishay lakugu hadlaay hadduna war haannagaday jidkiya laku yirahay nololtaas inta lakanoolade idaa kaana alxayu haakada idaa kaana alxayaatu haakada labatnu lardi khayrun can dahriha ayaa rilanku shaacire haddiiba nololo se'ato dabrala ku kheyr badankii intii la isku dhumadoroon haddiiba nololo se'ato hooba liimbaha korne una deegaanadaana anxurayslugoona jijowna unfuro korne kii intu roogona liinweeroo teleefon lahaan darow anshuur lagu qaadayo xoolashii lagu qaadadow markaas maynayn khayr badan intii isku dhumano god isku ganunayn khayr badan nolol mashaagida korna markaas xurna ma ihiinid war dadkas unina nagumaystayaana diintiya unana niigumaysaday shabaab waa ku ciyaal sugsun malle waa kusaga jaarsan malle waa ku tuursan malle shabaab mooryaanta inkuxun oo soomaaliya hamarta shabaabow mooryaanta unkuxun oo soomaaliya hamarta taariikhda hamarta shabaabo sababta ma eeta diinta ilaahay subxaana wa taala ayaka been abuurdayaan aayad kasta qur-aan iyo hogaadla may leeraan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum gaalada lankila jara murtad way war dilay bas war kale ma kasaayeen shabaab aayaddaasay kasaayeen bes laakiin rasuulka sal allahu alayh wasalam hadalshay hilmaameen maalinta qiyaama mee rasuulka sal allahu alayh wasalam laa taquumu saaca saacadda qiyaama ma suri maaso rasuulka xataa yaqtula rajulu akhaahu ilaa qofku walaashihiisu ku dilo saacadda qiyaama madhiyaaso eri ilaa lanka derisiisu ku dilo shabaab may derisa dileen walaashoo dileen caadiyoo dileen aawshoo dileen rasuulku may ka tilmaamay marka dadkaas khawaarija ka tilmaamay dadka la siin sheego khawaarij la siin sheego nimankaasu marka may siin dardaaramay waqti siingili juud yalisinka biid weli haysataan ho isin rajastiino singiraano gorgoro singiliyaano daracla singiliyaano balaanta baadhiifadaasano isina balaannagadaasan jikada ganaasanna goonishow ho isin ragnagadaasano shabaab meel isinka aragdan gooryaasano dabsaarasano sabiyo dadka weelayaan yoona linka naxriisadaane shabaab iyo dagaalan iyo kala jaran laakiin una dagaalma kala jaran hadda lankasta goorishay markiisu dhaad may fada isku dhiifado fale shabaabna may falaan laakiin dhib olaangiir may falaayana isqarxiyaana falaayaan isku waleena haddii gaalamaana weerarankii qaadaayano daynuna weeraraan goofgalidu weeraraayo meelkasikii weerarana falaayo lankii dhib olaangiir unina may falaayana markii dhib olaangiir goriga hele alxamdulilah jiifuna falaan masuulta galaas xuruma may ka helow war adageedka nololo adag ka noolanoolo kufayliya ka nooladayan awlaada iyo waalidkaakin ka nooladayan aadayaa ku kudaa istinu falaaso geesinimi hambati dhib oo lakiin fubi walka tawa bari shabaabkii oo shalay aad iilkaadan qabtay haddii aad isku hilmaanto goran an hilmaantoy shabaab walayona suubiyan wala hilmaamo korana eh xaasinimada ududyo kajarta oo yoomiyin qaban deegaanadaan le ingo'doomiyaayan isin ku jawaabtaan la siin ku fade shabaab geedka inta hoobo geedka isku mowqif nagadaano isku caqli nagadaano isku mabda nagadaan wallaahi masin reebo koran masinka reebo koran isigi iimaankii kufayle wallaahi isigi iimaankii kufayle takbiir allahu akbar allahu akbar allahu akbar isii kufayle shabaab isii geedka diinta kuqodow shabaab sida aan siin sheegi war ku mooriyaan san malle war ku ciyaal suusan malle war ku saqajaan san malle gaalo hoob isin aragta dadka gaalo raaw misin araanaysin gaalo dadka insa juurayo oo rahaayo oo mayneeraa is diinta kiristaanka faafiyaayeen shabaabu inta la kaarigi diin ilaahay la kabeen abuurado owlaad la dilo inta la kaarigi bilaan la dilo inta la kaarigi waayo la dilo inta la kaarigi owlaad dagaal la geliyo inta la kaarigi jigla gooyo inta la kaarigi dad masaakiin la qarxiyo inta la kaarigi lan masaajida ku bay la dilo inta la kaarigi lan ashaalo la dilo inta la kaarigi naw maxmad saasaay naw maxmad iyo saajid saasuu diijarana diintana saas ma qabta been ku sheegeen diinta ilaahayna ka been abuurden markii aan siin lahaa shabaab war ku xun malle war ku cayaasuusun malle markii aan siin lahaa daroogo iyo abuuran oo beerayo ka abuuran janaal wali dhinacaas ku jarmeemay waxay sidaan daroogo ka abuuran iyamay leeraayiso baaburlaha saaraaye doonlaha saaraaye dadka siyahayaan suntaasa dadka siyahayaan shabaab daroogi beesi ku qaadayaan markaasa mayninka dhikaayana intiyo diinni wiran nin sheegeena maafi waay shabaab cayaal suugin waay tuugu waay mooryaanu laakiin markii simaafi useeyi tuug useeyi mooryan usee shabaab filimaanga jiraayan filimaanga fiirsadaayan filimaanta fiirsadaayan may leeraayiso balaantiyo aragan may eraayana tan ani iifayla tuusi amiirkii laga seedayan hoose la kusuure markaasaa may laleeyay horta shay murtad nagadi tanbesu wal haniimaysadi saasba la gaalaadaysadi kiyo dila falaayanne oo markii ada kooshakiyan inti ada xakataynta markii ka aragama erayan jaajusu maraykankan jaajusaay usiin waa dileen shabaab may suubeen marka oone dadkiiyo la jarayn oone dadkiiyo la halgamaayan oo lahaayan mujaahid abuu mujaahid abuu amriiki abuu fulaan abuu turki yoolay dileen beentay oo haayaan fiiriya yoolay ma ka dileen shalay isku diin baa hayana isku mood baa hayana isku mowqif baa hayana waa ismaamu waay sheekadii baruu waa bilaawatay ha sheekadii mayna sheekadii baruu waa bilaawatay ya markii la isfahmo waay markii la isfahmo waay batiya iska dhiyaan oo isku isga goorayaan isda dileen sheekadii baruu dhatay oo ka bilaawatay markii damba may suubiyeen haddana may suubiyeen intii owlaadiyo qafaaladaana owlaadiyo hogka waddan markii oo askar waayeen owlaado askar ayaa haya markasta taaslinbuurteen hadalkii makadaadow shabaab aragden gabayhili kuturi aragden duulkow ahlu tawxiida ema laho ummada islaamka tirtiroosheele intartanow taatay i tuurey muridlo toddobaatan jarka waayelka eh tuman jarka owlaade eh aayootow uurki leh itan muujiyaasaba toolayn eh tabeelo dabridliisu yahaan toogta kataan weelow haddana tiidiyo la toosantaa turti rasuulka ka toosanna leh taxriifsha diinad laytaan shay weynaan badana tukoraali gardiiyo marka shabaab dadkaasu mase gabaygan beegaala ku sheegay taxriifsho diinad laytaan shay weynaan badana tukor alla kurdiiyo tabtay kiin tabtoy tan geeka eh bariyay toorada dhiigleelaa ka toosiye ogaaw tii aakhira markii la seer may koo weelow abuu damdam iyo abuu tamyiisa inka sabab lahay inteeda er ya allahu akbar muraalkan markiisan dhasanyi ligi shabaab adoo weerarka qaadan bas hor shalroorayaan laakiin muraalkay kala lahayn shabaab iyo ku adkaadeen muraalkan qaleen shabaab geek wala ku bilaw wal ku adkaadi wala geek ku bilaw shabaab wal ku adkaadi hoo basal wada antan askar anna xubsho haysan oo ku yo dare anta maraya leer shabaab shal fiigan horta ogaada hortoogaana geek wali ku bilaawda geek wali ku bilaawda shabaab araga doontaan siyo untu ku faliidaan bartiyo mag aragaw maxkamadoogi taaka taakada haayana inta tiyaglo ii tooro tooro ka taaleen iyo ku jarrooraya haraasan ya maxkamadoogi taaka taakada haayana inta tiyaglo ii tooro tooro ka taalay tiidiyo lay ka tabaasi likii tidii olay ka tabaas haddana adaa garlahaw mase garanlaha atay tidii olay ka tabaas marka shabaab an dhammaata godsoo biyahan ka gali marka walaalayaalow maysiin ku fadaane marka hadda ku baad un inaada jihaadka siin la galaan maayooba jihaadka ma galaayana un inba jihaadka hogaamiyaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi udina liladiina yuqaataluuna biannahum ulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kaari haddii aad lakudulmi wa in caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum haddii lasin ciqaabisin dad ciqaaba shabaab wallaahi bilahi tuutug masiinkureelas inta tutu abow ka tuuga walaalow ka tuuga gerka haysta makuoreela shabaab laakiin hokii dhegka dheg ko isqarxi adinaad isqarxi ha iska dhex qarxiyaan shabaabka dhatiis marwaali wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum wala in sabartum lawa khayru lisaabiriin haddii lasin ciqaaba isina dad ciqaaba hal jazaau lixsaani ila alixsaan wa jazaau sayi'atin sayi'atu miluha ilaahay qur-aanka kaari xumaan xumaanla laka gude shabaab hoo dabada ku haraanti dabada laku haraantiye ho qoortigoo kusurmi qoortolka kusurme axsaan ma insuubiyow dadkaasu dadka la fadow marka galambar elasku qobol shabaab laakiin geeki adag naxariisat oo adag tu tuugta markii usula aqabadoona adoo an dacwoota shabaab may ku guulaysadow wallahi may ku guulaysadow marka waajibka unana saaran may arta waajibka unana saaran may buwa yaa ayuha annabiyu xarid almu'miniina cala alqitaali in yakun minkum cishiruuna saabiruuna yaglibuu mi'atayn may iska dhiirigeliyaane iska booryaane kan markii oo may leedhaayiso khamru wallaasi adaka aalaso suu hirdhow waan ka dhaha galow isqarxiyow aayaadkan halliin sheegi may aayaadkan masiin sheegi kornoon unin maybu aayaadkii oo saxda siin sheegane siinka dul akriyaane isiwa isirdhowshaan dhacgalaasan shabaab wuu dhacgale allahu akbar
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiha dalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay aqraarta hawad nagala socota ay meel kasta aad joogtaan iyo si walbo dalsan aad noogu maqlaysaan kenya ayaan aadinahay maxkamadda ugu sareysa gudaha dalkaasi kenya ayaa ku dhawaaqday natiijada markaas go-aankii kama dambeesta ee laga sugayey maxkamadda dalkaas ee ah in william samuel ruto uu markaas noqday madaxweynaha dalkaasi kenya kadib murunka doorashadaasi hareeyey oo rayla omolo odinga hogaamiyaha mucaaradka dalkaasina uu maxkamadda awoodda leh ee dalkaasi kenya uu kiisaskii ugu dambeeyey iyo dacwadihii halkaa uu geeyey doorashadii dhowaan halkaa ka dhacday hase yeeshee go-aanka maanta ayaa noqday mid william samuel ruto markaa iyo tiimkiisaba ka farxiya waxaase markaasi ay go-aanka ay ayday maxkamaddu ay sheegtay in markaa wixii ka soo baxay doorashadii dhacdan ay yihiin kuwa sax ah oo markaas ay raaceen guddiga doorashada maxkamadda ugu sarreysa dalkaas kenya ayaa meesha ka saartay dacwaddii uu doorashada madaxtinimo ee ka gudbiyey raila omolo odinga halkaa ay ayday guusha william samuel ruto oo sagaalkii bishii hore ee agost ku guuleystay doorashada madaxweynaha dalkaasi kenya haddaba dhinaca kale madaxweynaha xilka kasii degaya ee uhuru kenyatta ayaa isna dhankiisa hadlay waxa uuna yidhi markii ugu horreysay ayuu ka hadlay natiijada doorashada tan iyo markii la qabtay codbixinta sagaalkii agosto isagoo aan si gaara usoo hadal qaadin magaca william ruto balse si guud u hambaliyey aniga oo ilaalinaya buriye ballanqaadkii aan sameeyey ee ahaa in aan sharciga ilaalinayo markii aan u dhaartay xafiiska waxaan ballan qaadayaa in aan fulin doono amarada maxkamadda sare ayuu yidhi master uhuru mogai kenyatta wuxuu sidoo kale xaqiijiyey ama u xaqiijiyey kenyaanka in ay dhici doonto xil wareejin si habsami leh markaasi loo soo agaasimay waxaan ku burinayaa dalkii dadka in aan la ixtiraamo hay-adaha iyo hogaamiyaasheenna cusub sanadkii laba kun todoba iyo tobankii madaxweynaha laftiisa ayaa guushiisii isla maxkamad markaa ay laashay uhuru muga kenyatta ayaa horaan sheegay in si cad uu u taageersan yahay ninka ay hogaamiyaha mucaaradka shacabka kenyaanka ee william waa markaasi raila odinga ayuuna ugu baaqay in ay codod ku haysiyaan william samey ruto ayaana maanta sheegay in cid kasta oo isaga mucaarad ku ahaydna uu la shaqeyn doono eh, si walbo markaa ay uga soo horjeedeen doorashadiisa ee dhacday sagaalkii agosto bishii aanu kasoo gudbnay ee sanadkan laba kun laba iyo labaatan guud ahaan dhacaa barnaamijka wareega halkaas uu ku egayaa qaatan dhegeystaye anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud ee barnaamijka dala socodsiinaya soo nasaare axmed jaaji ee farsameynayay barnaamijka geesinaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo